magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta lagu qabtay shar cilmiyeedkii koowaad ee ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo in ka badan afartan dhakhaatiir soomaaliyeed kuwaasi oo ku takhasusay daweynta lafaha doctor bashiir cabdikariin guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkanna
waxyaabo badan oo lagu gorfeynayey iyo dhakhaatiirta waxyaabo badan oon la ogeyn lagu soo bandhigayay halkan shir cilmiyeedkan mana waana kii ugu horrey mana noqon doona kii ugu dambeeyey waxaan rajaynaynaa in sanad walba ana weli u qabanno shir cilmiyeed heerkan oo kalea kana sii mug weyn kan maanta aan qabannay marka oo waxyaabo badan iyo lagu soo bandhigay qaar ka mid a dhakhaatiirta goobjoog ahaa daafoolka shirka ayaa dhankooda ka hadlay cilmiyeedka waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo laga sameeyey waddanka sanadihii ugu dambeeyey kiisaska reer kiisaska ama kiisaska aadku adag ee awli waagi hor dibadda loo aadi jiray ee dhakhaatiirta soomaalida ee sameeyeen waddan ku sameeyeen waxran ayaa lagu soo bandhigayey waxaa halkan loogu qabsaday loogu qabsamay shir cilmiyeedkii ugu horreeyey dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed waxaa la isweydaarsaday cilmi baaradyo doodo iyo bandhig ay soo bandhigeen qalabyo kala duwan shirkeena waxaan ugu mahad celinaa kasoo qaybgalayaasha dhammaan marka waxa ay meeshaan mataqaana cilmiga ay ku soo bandhigaan wuxuu natusayaa in soomaaliya ay soo kabsatay oo ay cagta saartay horumarka dhan walba ah markii loo fiiriyo dhanka caafimaadka kulankii ugu horreeyey ururka dhakhaatiirta lafaha ee qaliimada ay sameeyeen ayaan qayb ka ahaa oo dood cilmiyeedyo aad u muhiima lagu soo bandhigay aanan kaga qayb qaatay dood cilmiyeed aan ku daabacay joornaalada adduunka mid ka mida waxaan u arkaa inuu yahay fursad aad u wanaagsan iyo yididiilo fiican waana bogaadinayaa in ururada dhakhaatiirta oo kale associationada kale ay sameeyaan konferensiya kuwaan camal la mida waana u hambaliyanaa ururka dhakhaatiirta lafaha inay waxaan rajaynaynaa in qof dambe oo soomaaliya uusan dibadda aadin aqoonteedii iyo kartideedii iyo karaamadeedi wixii dhan waxaa daboolay dhammaan dhakhaatiirta lafaha si kastaba ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliya ayaa door muhiima ka qaato haqabtirka baahiyaha caafimaad ee dalka si gaar ah daweynta lafaha